bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha maanta ka qaatay degmada warta nabadda wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya oo soo xiray shirka wadatashiga ku saabsan wax kabeddelka cutubyo ka mid ah dastuurka dalka ciidamada puntland oo kusii suqaya dhul hor leh oo daacish ay ka talinaysay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo booqasho ku tegay magaalada walaweyn warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan donald trump oo sheegay inuu isku dayayo inuu dhulka u soo celiyo ukrein
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jowar idinaayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta iska diiwaangeliyey goobta diiwaangelinta ee codbixiyaasha ee degmada warta nabadda ayaa ku ammaanay guddiga doorashooyinka qaranka tallaabooyinka ay u qaadeen qabsoomidda doorashooyinka tooska ah madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan fursaddan diiwaangelinta si ay u helaan xaqa dastuuriga ah ee ku saabsan inay codkooda ku doortaan hoggaanka iyo mas-uuliyiinta ay ku aaminsan yihiin taladooda iyo masiirka dalkaba madaxweyne xasan sheekh ormaas ka hadlayana wuxuu yidhi
guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waa mahadsan yihiin dadaalkii dheeraa ee la soo sameeyey dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan magaalada caasimadda ah iyo dowlad goboleedyada iyo magaalooyinka dhammaan ee u soo baxay in ay xaqooda ay xaqooda dhaqan geliyaan muddo konton iyo lix sana kadib ayaguna waa mahadsan yihiin waa fursad dadka soomaaliyeed muddo dheer ay ku haminayeen muddo dheer dastuurkeenna ku-meelgaarkaa xataa ku tiilay doorasho qof iyo coda dadka dalka inay ka dhacdo dadka soomaaliyeedna ay usoo noqoto awoodooda ah inay go-aan ka gaaraan iyagu cidda taladooda iyo mustaqbalkooda hagaajinaysa ee go-aan ka gaaraysa qofka aada dooratid beri waa qofka go-aan ka gaaraya aayaha ilmahaaga iyo adiga iyo guud ahaan aayaha dalkao dhan hadduu yahay xildhibaan hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay maxaanku yidhahda madaxweyne dowlad goboleed hadduu yahay xildhibaan dowlad goboleed dhammaan waa qof go-aan kuu gaaraya adiga ammaano aada iyo aada u weyn waaye muxuu ahaay inaad adigu marka aada gacantaada ku xulato haddou xumaadana aadan qofku idin waa naloo keenay qashankaan managaa keenay dadaa noo keenaye laaluushaa lagu keenaye kanaa lagu keenay waxaas inayna dhicin beri adigu inaad noqoto qofka mas-uuliyaddaas qaadaya anaa keenay laakiin hadduu xumaado waa la sugaa lagu buuqi maa la dagaalami maa teramka dambe yaan iska bedelay sideedaba waa saas muddada yar ee aada siisay haddii xataa wax kaa qaldameen waddada lagu saxo waa inaad sugataa oo teramka dambe aad ka bedelataa kii tartamayey ee tayramka la dooran waayo waa inuu sugaa ou tayramka dambe asigana tartiib ou u tartamaa maalintuu doorashada waayo dadaalkii doorashada dambe sidii loo dooran laha waa inuu galaa xuquuqdaas iyo awooddaas ayaa maanta haddii allayar gacanta kusoo noqonay waxaan ugu baaqayaa dadka isdiiwaan geliyey ee doorashada u diyaargaroobay ee mar dhowna kaarkii yaraa ee doorashada qaadan doona waxaan ugu baaqayaa maalinta doorashada inaanay baaqanin oo aanay meel iska dhigin kaarkoogu maanta maogtahay saana iga ahayd iyo xaggay ahayd iyo aadan dhehina waa maalinta mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka ilmahaaga iyo aad aad ka gaarayso aayahooda aad ka gaarayso go-aan maalintaas haddana inaan la baaqanin ee la isu soo baxo dhowr saacadood oo qoraxda la taagnaaday iyo hal maalin oo maxaanku dhahay lasoo howldaayay iyo waxaa aada iyo aada uga muhiimsan mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka carruurtaada dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka shaqaynaysaa dadka soomaaliyeed in ay helaan fursaddaas oo caalamkao dhan ou haysto adduunyada dhammaa haysato fursaddaas oo maxaanku idhahdaa doorato madaxdooda meel kasta iyo mustawo kasta annaguna horeyaan u ballan qaadnay dadka soomaaliyeed inaanu xukumin qof ay ayaga u dhiibteen talada mooyaane mustawo kasta hadduu yahay counsilka degmada iyo hadduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda intaba waa inuu noqdaa qof ay dadka soomaaliyeed talada u dhiibteen oo ay ku midoobeen oo intooda badan boqolkiiba boqol dollar laakiin qawaaniinta iyadoo la raacay inta badan ay dooratay sidaas lagu raacay hadduu xumaado mug waktigiisa la gaara la iska bedelaa hadduu samaado oo wiil fiican ama gabar fiican uu noqdana waa loo ceshanayaa mar labaadaa la dooranaya haddana marka meeshaas adduunyadu sidaasay u nooshahay intaasaan waxaan weynay muddo konton iyo lix sano ah yay naga maqneed intaas hadday noo soo noqotay si nabad ah isjiijiid aan lahayn muxuu ahay aflagaadayn aan lahayn maxaan ku idhahdaa isxagxagasho aan lahayn inaan ku qabanaa laga rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa yaynaan noqonin tukihii haruubka caanaa waa heli karaa laakiin nasiibou ku dhamo ma lahooo haruubkiiu daantii inta ugu istaago u daadinaya yaanan daanta looga istaagin oo la daadinin haddii xataa ay dhacaan khaladaad iyo waxyaabo yaryah laga dulqaato intii laga dulqaadan karo wixii wax qaribaya lagama dulqaadanayo laakiin wixii laga socon karo laga dulqaadan karo oona qof iyo laba iyo qofa asiga asaga shaksiyan laga yaabaa in la dhibo oo la cadaadiyo la waxeeyo laakiin dee qofkaasi waa inuu ka fakeraa mashruuca weyn ee qaran ee dalka iyo dadkao dhan ay ku jiraan aad iyo aad ayaan mar kale idinku mahad celinayaa adika oo horteyda jooga oo matalaya dadka soomaaliyeed gabdho iyo wiilal rag iyo dumar intaba aad iyo aad ayaa umahadsantihiin guulaysta insha allah guuri
wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray shirka wadatashiga ee ku saabsanaa wax kabeddelka cutubyo ka mid ah dastuurka dalka maxamed daahir ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirka la tashiga hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ee wax kabeddelka cutubyada tobanaad ilaa iyo shan iyo tobanaad ee dastuurka kumeel gaarka soomaaliya kulanka oo ay si wada jira usoo agaasimeen hay-adaha u xil saareen dib u eegista dastuurka ee kale ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda wasaaradaha dastuurka ee dowlad goboleedyada dalka iyo guddiga dastuurka ee golaha wakiilada dowlad goboleedyada si ay talooyinkooda ugu biiriyaan wax kabeddelka cutubyada tobanaad ilaa iyo shan iyo tobanaad ee dastuurka dalka shirkan oo socday laba maalmoodoo xidhiir ah ayaa waxaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa cutubyada tobanaad ilaa iyo shan iyo tobanaad oo ka harsan dastuurka oo muhiim u ah dowlad dhiska iyo dowladnimada soomaaliya ugu dambayntii waxaa shirka la tashiga hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir si rasmiya u soo xiray wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud oo bogaadiyey sidaa ay uga qayb qaateen hay-adaha xil saaran dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir intaba maalinkii labaad waxaan u malaynayaa laba maalmood oo la tashiyo fiican ah in la soo maray cutubiyada gaar ahaan cutubka tobanaad ilaa iyo shan iyo tobanaad ilaahay waa mahad iska leh waxaan joognaa gabagabadii oo dastuurkeena shan iyo tobanka cutub ayaan joognaa la tashiyadii ugu dambeysay la gelinaayo waxaan rajayneynaa intaa wixii ka dambeeya dadweynaha markii lala soo tashto hay-adaha ay khusayso oo dhammaantood lala soo wada tashto waxaan rajayneynaa baarlamaanka soomaaliya inuu ansixin doono waxaan rajayneynaa inuu furo u noqon doono heshiis ay weliba siyaasiyiinta iyo madaxda soomaalida ay hogaaminayaan oo waxaa la yidhaahdo u baahan yahay dastuurkan wuxuu u baahan yahay political will ka go-naansho siyaasadeed iyo iyo commitment ayuu u baahan yahay iraado dhab ah ayuu u baahan yahay la dhamaystiro haddana shaqooyinkii ugu muhiimsanaa runtii waa laga soo qabtay kan maanta lagu dahfurayo ayaan runtii tusaale u ah maanta meeshaan marayno waa cutubyadii ugu dambeeyay dastuurkeena la dul taagan yahay ilaahay subxaana watacaala mahaddaa iska leh markii aan nimid oo aan xukuumaddan lasoo dhisay waxaan ballan qaadnay aadna moodaa ilaahay subxana wa tacala inuu garab nagu siinayo in geedi socodka dastuurka ee dheeraaday ee dhowr iyo tobanka sanona daba socday inaan soo gebagabayn doono marka aada iyo aad runtii waxaan uga mahad celinayaa guddiyada guddiga la socodka baarlamaanka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegis dastuurka wasaaradda cadaaladda wasaaradaha iyo hay-adaha kaleeto dowlad goboleedyada iyo dhammaan hay-adaha dowladda shacabweynaha dadweynaha soomaaliyeed dalka iyo dibadda sidii looga wada qayb qaatay qaybtaan ugu dambaysana cutubyadan ugu dambeeyana aan uga qayb qaadan doono marka aada iyo aad aan ugu faraxsanahay shirkii la tashiga hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ee labada maalmood noo socday ciidamada puntland ayaa kusii siqaya dhul hor leh oo daacish ka talinaysay saciid xasan faarax ayaa warkaasi garowe inoogu soo diray ciidanka difaaca puntland ee buuraha ka dagaalamaya kooxda daacish ayaa gaadhay deegaanka dul iyo darayle ee toga baalade kadib markii ay maalmahan wadeen howlgallo isdaba joog ah oo ay ku baacsanayaan firxadka kooxda daacish howlgalladan ayaa ahaa kuwo cil iyo dhulba ka socday waxaana ciidamada puntland garab siinayay maraykanka oo ka caawinaya duqaynta cirka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa shalay magaalada boosaaso kula shiray qayb ka mid a waxgarabka dadka deegaanadaasi dega oo uu kala hadlay howlgalka hellaac iyo sidii ay garab u siin lahaayeen waxaana lagu wadaa in la derdergeliyo howlgalka calmiska aad ee lagu taageerayo ciidanka difaaca puntland ee la doonayo in lagu soo afjaro kooxda daacish ee buurahaasi ku dhuumaalaysanaysa iyadoo ciidamada difaaca puntland ay sii wadaan howlgalladooda kala duwan isla markaasina ay ku baadigoobayaan firxadka kooxahaasi oo doonaya inay ka dhuuntaan gacanta ciidamada difaaca puntland mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed ayaa booqasho ku tegay magaalada wallaweyn halkaas oo laga daafuri doono mashaariic horumarineed xasan aweyse ayaa warkaasi shabeellada hoose inooga soo diray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta soo gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax waxaana qayb ka ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo agaasimaha hay-adda tubsan ee koonfur galbeed mas-uuliyiinta ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka degmada wallaweyn halkaas oo ay kusoo dhaweeyeen maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhallinyarada iyo xubno ka socday saraakiisha ciidamada gudoomiyaha degmada wallaweyn ahna duqa magaalada ayaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay oo mas-uuliyiinta ugu warbixiyay xaaladda guud ee degmada danayaal soo dhawaada waxaan dhammaan u joognaa maanta waa soo dhawayntiinii degmada sida ay odayaasha degmada ka marag kaceen wejiyadii hore ee wafuudda markay degmadan ku imaato weji ka duwanaa maanta ku imaateen oo ah inay beelihii walaalaha deegaankan degaayay ee mid yihiin oo aysan isqabsqabsi ka jirin maamulkii degmada uusan isqabqabsi ka jirin alla subxaana watacaala ka sukow dadaalkaas waxaan ku gaarnay odayaasha degmada oo ah hormuudkii degmada nabadda u ah degmada sida aad ka warqabteen muddooyinkii dambe waxaa ka socday dhismayaal lagu samaynaya isxilqaan oo ay kamid tahay hoolka aan ku jirno oo aad safarkii hore guddoomiyow noo xadhig jartay iyo xafiisadii waxaa sidoo kale dhagax dhigtay isbitaalkii isaguna heer meel lagu hiigsan karo meesha aad shalay oo ku dhagax dhigaysa meelaha ayeen maanta joogo rajaynayna maalmaha soo socdana in isagana uu soo gabagaboobi doono markii aad booqashada ku tagtaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa uga mahad celiyey bulshada degmada sida diiran oo ay usoo dhaweeyeen waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada safarkooda oo uu sheegay inuu la xiriiro qiimeen lagu sameynayo xaaladaha amniga adeegyada bulshada iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee heer gobol iyo heer degmo waxaan halkaan u imaanay wax kale ma ahan muddo ayaan kala maqnayn shaqooyinna way noo yaaleen sidaad ka warqabtaanba gobolkeena waa gobol aada u weyn baaxad leh dadkiisana duruufo kala duwan ay haystaan meel walba mar in la tago xaaladda lasoo fiiriyo ciidamada amniga meeshaa jooga lala kulmo maamulka meeshaa ka dhisan lala kulmo odayaasha dhaqanka la arko haweenka la arko wixii markaas wanaaga socdana lagu ammaano wixii gaabis ku jirana laisku sheego waxay muhiim u tahay siyaasadda dowladnimada koonfur galbeed ee uu hogaaminayo madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen degmadan runtii horumar fiican oo amniyay samaysay oo lagu faani karo waxaa sababteedii mahaddeeda iska leh ciidanka amniga halkan jooga maamulka degmada oo guddoomiyaha degmada uu hogaaminayo odayaashan dhaqanka iyo shacabkan quruxda badan oo runtii isgarabsaday ugu dambeyn wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir iyo agaasimaha hay-adda tubsan mudane ilyaas cali nuur ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay waxaana ay tilmaameen in socdaalkoodu uu qayb ka yahay dadaalada lagu xoojinayo amniga gobolka loogana hortegayo falalka amni darro iyagoo carabka ku adkeeya muhiimadda wadashaqaynta shacabka iyo hay-adaha ammaanka ciidiidan mahadsantiin geedka mayboo shucuurtiinka ku dareeme deganaashiinka ku dareeme inti mayleras magaaladan ma nagaba doonto magaaladii lakadayidi doono koonfur galbeed dhan han orooro doonta inti nagaba doonto ya rajeeyahay insha allah eedeedan mahadsintin tan guddoomiyaha sheegay agaasimi tubsan an ahaa agaasimaha tubsan an ahaa yeena insha allah si hoosaan kuwada hadala doonna barnaamijyada oo uninan koyniba kumid at yana ka jarta xisaabtaninka jarta eedan mahadsantiin soo dhawayntaas guudaasen kuma hadnagaan wali kulamo gaargaar ee iyo weelada doona sidii caadada banin hayti marka una meelin koyno insha allahu marka geekada soo dhaweyn ley leyka koobanay halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawahari haatanna warka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu isku dayi doono inuu dib ugu soo celiyo qaar ka mid ah dhulka ukrein inta lagu guda jiro wadahaajoodka jimcaha uu la yeelan doono madaxweynaha ruushka valadimir putin ruushka waxa uu qabsaday qayb weyn oo ka mid ah ukrein waxa ay qabsadeen dhul muhiim ah waxa oo aanu isku dayi doonaa inaanu qayb ka mid ah dhulkaasi dib ugu soo celino ukrein ayuu ku yidhi shir jaraa-id uu ku qabtay aqalka cad ee maraykanka isiga iyo madaxweynaha ruushka ayaa lagu wadaa in ay wadahadal ku yeeshaan alaska dhammaadka toddobaadkan warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa cidda warkeena seegana cidda warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartan facebook ku leenaanay ama w w dot radio jawhar dot net